maa mahadsantiin dhammaan xafladda soo qayb galay oo ugu horeeya wasiirka madaxtooyada aad iyo aad bay u salaaman yihiin iska faahfaahinta guddida waddada cad xildhibaan nacnac iyo odayaasha dhammaan meesha maraya aad iyo aad baan u salaamaynaa ugu horeyn waxaan kusoo dhaweyn doonaa sheekh maxamed cali geedi kelmad gaaban iyadoo waktiguna
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa farxad weyn maanta inoo ah in macal wasiir madaxtooyadu inayla joogo iyo wasiiradii kaleba oo aynu dhagax dhigayno shan iyo toban kilomitir oo dambe shan dowladdu ay samaynayso haddii ilaahay ka dhigay insha allah iyo toban beeshu ay samaynayso shan iyo tobankaa marka laysku daro waddadu waxay gaadhaysaa haddii ilaahay ka dhigo qool caday waxaa ahe waa bankii waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa oo ugu ducaynaynaa dowladda horumarinta ku himaloonaysa ee waddada tii horena shantii horena siisay shantii dambena maanta noo dhagax dhigaysa aad iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu ilaahay ka abaalmariyo ummadu waxay isku dhaafaan waxa weeye waa himalada iyo waxqabadka innaguna haddaynu beeshii nahay ilaahay waxaanu ka baryaynaa hawsha aynu galnay ee ah dhismaha waddada oo ah horumarkii ugu weynaa ee la samayn lahaa dad samayn lahaa in ilaahay inoo hawl yareeyo waa sadaqad jaariye ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu carruurta iyo reeraaba inoogu barakeeyo markaa waxaan ku mahadnaqayaa ciddii waddadaas wax ku darsatay waxaanan ku soo koobayaan leeyay dowladdu aad iyo aad bay u mahadsantay aad baan idinku mahadnaqaynaa ilaahay ha idinka aqbalo ilaahay dembigiina kiwaankii mahadnaqo aad baan mahadsantii
waxaan kusoo dhaweynayaa injineerka runtii waddada kaga mas-uulka ah injineer yusuf gate
بسم الله الرحمن الرحيم برضه مرحبا بالدولة تمام كوة سلامة وحكلو الصبغون نسي الرسل شن يتوان كيلومتر شن تدولت الوجود أغلي شن تيهرة وطن حرق لغسر شن تتنبنا لغحي وطن عندنا وحا دوليا إنهم تغنو halkaa laabka oo maca wasiirada iyo madaxdu lahaa rasuulkii ilaa duudka oo kubaashi yareed arrimo wacsan ina intaana noola arkaan baan doonay marka waxaan jeclay in laba bilood ay nagu qaadeen aqolaan waa qorshaha ilaahay baa le waa dhan injineerku aad u mahadsan runtii hadalka waxaan siin lahaa cumar caydiid wuxuu yidhi aniga waa iga geysan tahay aad iyo aad buu mahadsan yahay waan soo gaabin doonaa insha allahu tacaala intaanan u gudbin wasiirada waxaan siinayaa xildhibaanada waxa ka wakiil noqon doona labada labada goloba waxa ka wakiil noqon doona xildhibaanadana
wasiirada salaadiinta dadweynaha meesha isku yimi waa salaamiyi ay ducadu meelmay haddana sii jirtaa waa u ducaynaya labada wado waa u ducaynayaa insha allah bismillaahi kariim waxqabadka dowladda iyo waxqabadka dadku marka qabsadaan ceeb maaha marka labada wado way isku muuqdaan haddana waynu kala samaynayna waxqabadka dadka ficilka caynkaasi ma xuma marka aniga nagu soo duceeya shantii horaan naga dhammaanaye ilaahay inta dambana uu noo fudadiyo aamin dhaha idinkana allah idin sakiro allah idin sakiro dee waxa kale runaayo waa taasi oo
bismillahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed way dhameeyeen iyo sideedkii waxwalba way soo mareen aad iyo aad baan ugu maarmaysaa dowladda khaasatan wasiirka madaxtooyada xirsi oo aad iyo aad aad iyo aad iyo aad iyo aad uga muuqda horumarka iyo waxqabadka ka socda wadamada wadankeenna waynu arkaynaa waxaanu leenahay waxaa socdaa inoo socon maayaan haddii aynu bedelno madaxda maanta inoo wada waxan haddii madaxdaa la bedelo ma soconayaan way istaagayaan wadanka waxa u danta ah wadada ceergaaminka saddex sanood dambe way soconaysaa saddexdaa dambe hadda soo socda haddii laga bedelo madaxweynaha way istaagaysaa waxaanu leenahay horumarka wadanka iyo wadooyinka socda iyo magaalada socota inay istaagta ma ogolin inay noo socdaan baanu doonaynaa waa aad baanu ugu mahadnaqaynaa dowladda allaha la qabto shacbi maalin maalin mid baa igu yidhi maalin weyto shacbigaa qabsanaya waxan ayaa shacbigu bergii horeba uu noolay madaxweynayaashii hore joogi wuu noolaa shacbigu marka madaxda wanaagsani socoto ayuu shacbiguna hamad galaa oo wax qabsadaa aad baanu idinku mahadnaqaynaa wasalaatu wasalaamu calaykum
waan kusoo dhaweynayaa maadaama ay tahay runtii annaga qudhada fursad ay noo tahay laba qof oo qorba joogaan doonaya in laba kalmadood yidhahdaan dadka qorba oon doonano runtii inaan howlgal culus aanu ka qaadno okay waxaan siin doonaa cabdisa afkar بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii farxad bay tahay maanta inaan joogo wadadii hadae hawsha culus ay gaadhay ee hawsha cus- culus lagu qabtay xukuumaddiina maanta runtii ay shanteeda kilomitir ay dhammaadeen waxaan anigu u dirayaa ambaal Dam- dambaal waxaan u dirayaa qurba jooga meel kasta ay joogaan inay ka qayb qaataan tanoo keliya maaha wada kasta oo dalka ka socota inay ka qayb qaataan baa ayaan ayaan ayaan ayaan ayaan ka codsanayaa waxaan kaloo ka codsanayaa dadka gudaha jooga qurbuhun baa wax ka jirtaane halkana lacagta taallaayo waxaan iska codsanaya idinka laftiinu inaydu gacmihiina wax kaga dheragtaan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
بسم الله الرحمن الرحيم رياض waxaan uga mahadnaqayaa xukuumadda somaliland ee madaxweyne axmed maxamed ilaahay uu madaxda ka yahay kolley dadku arrimo siyaasiya bay had iyo goor wararkooda dhexgeliya laakiin waan hambalyeynayaa anigu ee tanaasulka uu sameeyey muuse waa ku hambalyeynaya waxaan leeyahay badbaado qaran ayaad samaysay waana kugu hambalyeynaya madaxweynahana waxaan leeyahay insha allahu kii ku guulaysta doorashada soo socota iyo xilka uu ummadda u hayo ilaahay ha kula garab galo xilsina waxaan leeyahay dee adigu dadkan si gaaraad ugu qabo ummadda idina dee hoosta ku ogaada dowladda siyaasadeeda haddaan kursiga lagu dhawaanin meel la gaari mayno Inaan kursigan ku dhawaano waa shay waajib ah. dadku mucaarid mucaarid wax la caaridi karaa mucaarid waxa weeye kii wax toosin kara ee war waxana sidaanay toosiya laakiin uma baahnin wax dee qalaaqaad qal- qalalaasa iyo rabshada iyo xagxagasho dadka ula yimaada taasi waa inaga caariye weeye taas ducadana ilaahay khayrka khayrkiisa haynugu siiyo dalkana mid khayr qabaa allaha inuga dhigo khayraadkiisa ku jirana ilaahay kii inagu gargaaray inaynu la soo baxno allah inooga yeelo xirkana ummadda khayr qaba allah inaga siiyo ummaddana dembigeedu allaha dhaaf haddamana allaha ka dhabo ixsaankiiyo wanaagana in la isfura waa shay waajiba ummad islaamaynu nahay salaadu dadka markay isku quluub yihiin bay horta isugu baxda wadbal quluubtiina u mideeya kii qof hoosta ka yara haystay iska sii daa oo saama kii kale mid kale ku socdo iska saama sidaasaa roobkiiyo salaaduba ay u wada socdaan rooblaada waxay noogu macan salaadaa masaajid la wada gelayaa quluubtiina waa kala jeeda sidee ilaahay wuxuu aqbalay allah inaga aqbalo
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام طوال سوق كين درج أدان قارو كلا سارو وسيركا آه، حرت حاج علي حرت حاج علي حسن والسلام إياه إن wasiirada kale waan salaamayaa waxa kaloo salaamaya xildhibaanada suldaanka guud waan salaamayaa ummadda waan salaamayaa waxa kaloo aan salaamayaa inankii fariiska ahaa ee jabuuti inooga yimi ilaahay inooga keenay ee waddada inoo hirgeliyey aad iyo aad uga shaqeeyey waan salaamayaa wax badan baan idhi xigta xaaj cali baa raadinaya aan helo aan arka bidhaantiis anigu waddadanoo qura ma qaabilsanaya ilamaa iyo ceerigaabaan qaabilsanay waddada ceerigaabo inaynu wax ka bixinno oo aynu reer ahaan wax uga bixinno oo aynu waddo kasta oo la samaynayo wax ka bixinno oo taa reer abtigay wada aynu wax ka bixinno ayaa laynaga doonayaa gacanta nabar baa igaga dhacay bere hore kun iyo sagaal boqol iyo bere aanan idiin sheegahayn oon dhaweyn waktigaanu qur-aanka baranayne inan yaroonu ilmaabtino ay xilsi isku raas yihiin oo halkan ii fadhiya oo liinka osanayaan oo buug baarbaaraya ayuu qa halkaasaa makiinad igaga dhacdo islaamkii noo idadahay buu tagu hoosta ka galado aabaan dilay buudi dilniinna mahayna de waxay iska egsadeen laakiin kolkii reerkii uu ka soo dhex baxay wasiir ajiiba oo fariida oo birmingham fariintii aan idinka keenay london waa ogeydeen ee aan xilsi hortiisa ka soo qaaday waddadii ceeri gaabo lacagteedii waa la ururinaya o le laba firdows ma ilaawoba ninkii laydhi markhaati maxaad haysataa markhaatiga labun baa lagaa doonaya bal suug meye shan baan u baahan oon haysta hebel kama maarmo hebel labadii firdows labadii hablood iyo raggii ragga hay halkaa ururinaya lacagta gudidii loo saar meel wanaagsan baa wax marinayseen ilmaade rayaalo waa ilmaade rayaalo haygu kashifina meeshe lacagtii naga ururiya ceerigaabo wasalaamu calaykum waraxmatullahi بسم الله الرحمن الرحيم وزيرك مدحتويدا سلطانك جودة باسا قدوميها باسا شيخ باسا الليبانة لما انتينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن وزير سلاي dadka oo dhammi sheekh iyo shariifba suldaan mid waliba uu uga dhawaajiyey waxa uu deegaankani mahad weyn ugu hayaa madaxweynaha waxa uu deegaankani mahad weyn ugu hayaa xukuumadda maanta jirta wax kala qabashada ay wax kala qabatay waddadaasi iyo sida ay ugu dhiiratay xukuumaddu inay caawiso waxaan u sheegayaa shacbiga gaar ahaan deegaanka iyo inta kale ee gacan ka geysan kartaba ma aha beesha oo keliya iyo inta kale gacan ka geysan kartaba in waddadani ay ku timid talo markii hore saalixa tala aan cuqdadaysnayn tala aan cid xagxaganaynin tala aan xin iyo dawlad la xagxagto ku foognayn tale u soo jeesatay horumar deegaan kasta oo dalka ka midana waannu ku dhiiri gelinaynaa inuu qaato go'aan sidaasi ah oo uu horumarka gacan kaga geysanayo wadda waa inoo dhex oo waa waddada ceerigaabo waddooyinka kalena waa nin iyo itaalkii iyo wixii lagu caawin karo waxaan leenahay maantana deegaankii war mar labaad soo jeesta mar labaad soo jeesta oo nin dhoweyd halkan baa ina yaro galee gaar ahaan qoladiinna qurbaa halkan baa ina yaro galee waxba marka laydiin yimaado uun ha dhegaysanin oo shirar iyo ha qabanine marka la maqan yahay waxaa soo dirtaan baa macan wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على dhammaan madaxda iyo dadka kale faraha badanka isugu yimi iyo intaan ka daawanaysaba waxaan ku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadibna aad baan runtii ugu faraxsanay waddada tan iyo sida u socoto iyo guddiga gacanta ku haysa oo dadaal badan iyo juhdi badan gelisay waxaa muuqata iminka in labaatan kilomitir ama wax ka badan iminka la marayo waxaanu dowlad ahaan marar badan ku celcelinay dadka yani sida ay u dadaalaan baan anaguna ula dadaalayna dadaalka aad dadaasheen ee wax qabateen ee halkaa marinaysaan iminka wadadii kale barh ku dhowdahay ayaan anaguna dadaalaynaa sidii maalintii hore aan sheegay shantii kilomitir hore waa dhagax dhigga ka jaray shantan dambana insha allahu tacaala waa dhagax dhigno haddaanu bilaabaynaa toban kilomitira dadka deegaankaa iska soo ururiyey tobankaa kilomitira insha allahu tacaala waa iyadana waa lala bilaabaya haddii alla ka dhigo waana wadayna insha allahu tacaala joojin mayno haddii alla ka dhigo waxaan u rajeynaya insha allahu tacaala inay ku guulaystaan dhammaan dadka qurbaha joogay iyo dadka gudaha joogay iyo dadka awooda laga qayb qaato wadooyinka waa shay khayriya waa shay sadaqatu ljaariya إلهنا سبحانه وتعالى وحقت المامي سابقوا إلى مغفرة وجنة رب وجنة عرضها السماوات والأرض وترتم وناقة إلهي سبحانه وتعالى سوى الجنة وترتم وناقة وترتم ووح وناكسن والصدقة الجارية دين غضونته وترتم هذه أدباء أمهاتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته